bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa sharaf weynoo inaan maanta ku soo laabanno caasimadda puntland ee garoowe annagoo muddo usbuuc iyo waxaamulana sideed beri u jirnay xamar shirkii madasha qaranka amase national security councilka shirkii difaaca qaranka oo ay isugu yimaadeen madaxda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka loogana hadlayay arrimo muhiim u ah xasilinta iyo xoreynta iyo dibuhabeynta ciidanka qalabka sida ee soomaaliyeed iyadoo ay ka soo baxeen go-aamadii aad bishii tobankeeda noomari ahayd aada ogeydeen oo laga soo saaray iyo waxyaabo kale oo wadanka masiirkiisa muhiim u ah oo ay ka mid ahayd qeybsiga khayraadka dalka iyo inagoo ku saxiixinay heshiisku meelgaara ee kalluumaysiga dalka sidii khayraadkiisa looga faa'iidaysan lahaa oo runtii muhiim u ah geedi socodka horumarka dalka shirkaasina guul ayuu kusoo dhammaaday sida aad la wada socotaan waan ku faraxsanahay inaan ku soo laabto dalkii oo nabada oo xasiloon oo wax dhibah aysan ka jirin waan bogaadinayaa boosaaso dowladda iyo shacabba sida ay ugu gurmadeen doontii caariday iyo wanaagga ay ku dhowda inay ku dhammaatay insha allahu waana isku tashiga puntland runtii ayay ka turjumaysaa aad iyo ayaad ayaan u bogaadinaya madaxda sii joogtay dalka wanaagga iyo horumarka iyo adkeynta dowladnimada iyo iyo iyo iyo amniga puntlandba kasii shaqeeyay aad iyo aad u mahadsan yihiin meel ay joogaanba waa mahadsan tihiin dastuurka puntland ayaa faraya dalka in la difaaco dadka shacabkaana anugu shacabka warkiisa kuma shaqeyno dowladduna kuma shaqeyso waa mahadsantihiin